faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo waxaa ugu dooroon diyaarad sidee odayaal la sheegay in cadaado ay ku matalayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo maanta ka degtay magaalada dhuusamareeb iyo odayaasha dhaqanka cadaado oo ka arrinsanaya go'aanka ay ka qaadanayaan arrintan al-shabaab oo soo bandhigay tirada ergada ilaa iyo hadda iska diiwaan gelisay deegaanada ay ka taliyaan wakhti kordhinna u sameeya kuwa aan weli isdiiwaan gelinin kenya oo sheegtay in cunaqabatayn ay ciidamadeeda jooga soomaaliya ku soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanno iyo sanatare ka tirsan dowladda soomaaliya oo dhexdhexaadin u bilaabay axmed madoobe iyo xiddiga rajo wanaagsanna ka muujiyey in xiddigu u tanaasulo axmed madoobe madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo daha furay dhismaha golaha deegaanka degmada buula barde ee gobolka hiiraan qodobada dhanka dibadda ee warkeenna duhur aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya xuutiyiinta oo ku eedaysay sacuudiga in duqayn xabsi ay la beegsadeen ay ku dileen ku dhowaad lixdan ruux iyo dad lagu toogtay laba magaalo oo ku yaalla gobol ka mida dalka maraykanka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay kowda sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen oo arkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana waa arkii oo dhan diyaarad sidey odayaal la sheegay in cadaado ay ku matalayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa maanta ka degtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhanka kale odayaasha dhaqanka cadaado ayaa waxa ay ka arrinsanayaan go'aanka ay ka qaadan lahaayeen arrintan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxaa maanta ka degtay diyaarad sidey odayaal dhaqameed la sheegay in cadaado ay ku matalayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee la filayo inuu dhowaan ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug halkaasina ay shirkaasi uga qaybgali doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaa ku soo dhoweeyey ergadani diyaaradda side ay ka soo kici tintay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo sidoo kale guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyo ergooyinkii hore uga sii horreeyey ee gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaana la sheegay inay qayb ka noqonayaan ergooyinka ka qaybgelaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee dhowaan ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug horey odayaasha dhaqanka magaalada cadaado waxay diideen inay halkaasi u tagaan islamarkaasina ay uga qayb galaan shirka dib u heshiisiinta mar guddiga qabanqaabada shirkani ee uu hogaaminayo doctor baadiyo oo ay soo gaareen magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudugna waxay u sheegeen in inta laga xalinayo tabashooyinka ay qabaan aysan tegi doonin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaasina aysan uga qaybgeli doonin shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale doorashada madaxweyne ee la filayo inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaanu la xiriirnay qaar ka mida odayaasha dhaqanka cadaado si aynu wax uga weydiinno odayaashani la sheegay in cadaado ay ku matalayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee maanta laga dejiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo haddii ay ku raacsan yihiin iyaku in halkaasi shirka ay uga qayb galaan ayna u soo qaadaan wixii masiiri ah ee cadaado uga soo go-a shirkaasi waxayse sheegeen in wadahadallo ay u socdaan labada dhinac odayaasha dhexdoodana ay ka tashanayaan kulankaasi waxay sidoo kale carabka ku dhuftaan qaar ka mida odayaasha in loo yeeray xubno ka tirsan odayaasha ay ka go-do talada magaalada cadaado oo ku maqan sida la sheegay shirka nabadda ee magaalada hobyo uga socda beelaha habargidir oo la filayo inay dhowaan soo gaaraan cadaado kadibna kulanna laga yeelan doona arrintaasi markii kulankooda uu soo idlaadana ay warbaahinta la wada doonaana waxyaabaha ka soo baxa dhankooda waxa ay sheegeen inay la hadleen odayaasha la geeyey maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo iyaku sida ay carabka ku dhufteen soo wactamay uuna sheegay arrintaas in halkaasi ay u tageen waxay sidoo kale noo xaqiijiyeen in odayaashaasi ay u sheegeen in wax kulan ah aysan ka qaybgelin tan iyo inta go-aan uu ka soo baxayo odayaasha dhaqanka cadaado oo iyaku kulamo qaadan doona arrintaasina ka fariisan doona waxaa laga cabsi qabaa in kulanka la soo boobsiiyo islamarkaasina waqti dhow la qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug iyada oo laga faa'iidaysanayo ergooyinkani laga soo daabulay intooda badan magaalada muqdisho ee caasimada dalka islamarkaasina dowladda federaalk ee halkaasi geysay horey wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamuud sabariya karafaan waxa uu sheegay in ujeedka ay kala hadiya hadafka dowladda federaalk uu yahay in shirka la boobsiiyo islamarkaasina la furo iyadoo ay maqan yihiin qaar ka mida ergooyinka ka qaybgeli lahaa si ayuu yiri ay ugu dhiiradaan inay u soo degdegaan imaatiinka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug horey laba mar ayuu dib u dhacay in la qabto shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug waxaa kale oo sii riixay islamarkaasina gadaal u sii dhigay khilaafkii xooganaa ee soo kala dhex galay madaxda ahlu sunna iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya si kastaba lama oga go-aanka rasmiga amaba kama dambaysta ee odayaasha dhaqanka cadaado ay ka qaadan doonaan odayaashani maanta laga dejiyey magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayse u badan tahay in ay qaadici doonaan in halkaasi ay ku matalaan odayaasha halkaasi la geeyey maadaama sida la sheegay ay ka socdaan ayna wadato nabad iyo nolol reer cadaadana ay doonayaan in la dhammeeyo tabashooyinkooda marka hore inta aan la gaarin shirka dib u heshiisiinta odayaasha dhaqanka cadaadana horey waxay u diideen in wax kulan ay la qaataan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo sida ay sheegeen u dhabar jeediyey islamarkaasina ka baxay ballamo ay horay ula galeen kuna dhaqaaqay arrimo uu kaga xadgudbayo maqaamka magaalada cadaado al-shabaab ayaa soo bandhigay tirada ergada ilaa iyo hadda iska diiwaan gelisay deegaanada ay ka taliyaan wakhti kordhin ayayna u sameeyeen kuwa kale ee aan weli isdiiwaan gelinin qoraal ay soo saareen al-shabaab ayaa waxa ay kaga hadleen baaqoodii shan iyo tobankii julaay ee ku aadanaa inay isdiiwaan geliyaan odayaasha dhaqanka iyo ergooyinka ku lugta lahaa xulista baarlamaanka soomaaliya al-shabaab waxay sheegeen in laba boqol lixdan iyo saddex oday dhaqameed hadda ay ku sugan yihiin deegaanada ay ka taliyaanna sidoo kalena ay jiraan kuwo la xiriiray oo wakhtiga u saamix waayey waxa ay sheegeen in muddo kordhin toban maalmood ay u sameeyeen islamarkaasina ay haystaan fursad ay isku diiwaan gelin karaanna weli odayaashaan isdiiwaan gelinin waxay intaasi ku dareen in laba boqol toban iyo saddex odaya dhaqameed ay ku jiraan diiwaanka al-shabaab ha yeeshee aysan weli tegin deegaanada ay ka taliyaan tirada guud ee eragada iyo odayaasha soo xulay baarlamaanka soomaaliya ayay al-shabaab ku sheegeen in ay gaarayaan lix boqol soddon iyo shan ergo amaba odaya dhaqameed kuwaasi oo qaatay baaqa al-shabaab islamarkaasina isdiiwaan geliyey al-shabaab waxa ay sheegeen in ay jiraan odayaal iyo eragooyinka dalka dibaddiisa jira kuwaasi oo la xiriiray al-shabaab maadaama sida ay carabka ku dhufteen fursad ay u saamix weydey inay tagaan deegaanada al-shabaab ay ka taliyaan maamulada jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle ayaa u hanajabay odayaasha aada deegaanada al-shabaab waxaa dhowr ka mid ana lagu xiray magaalooyin ay ka mid yihiin baydhabo garbaharey iyo beledweyn oo ka kala tirsan jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle dowladda kenya ayaa sheegtay in cunaqabatayn ay ciidamadeeda jooga soomaaliya ku soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya dhanka kale xildhibaano iyo sanatarre ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa dhexdhexaadinu bilaabay axmed madoobe iyo xidig rajo wanaagsan ayayna ka muujiyeen in xidig uu u tanaasulo axmed madoobe dowladda kenya ayaa waxay ka hadashay xayiraadii dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo rogtay diyaaradaha u safra amaba ka safra deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka jubbaland dowladda xilliga ay soo saaraysay warqadda xayiraadda waxa ay sheegtay in diyaaradahaasi ay ku qasbanaan doonaan in ay maraan garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib xayiraadaasi waxay sahashay arrintaasi in gacanta lagu dhigo xubno ay baadi goobaysay dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena la sheegay inay raadinayeen booliska adduunka interboolka oo uu qeyb ka yahay wasiirka amniga jubbaland oo isaga laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lana sheegay in baaritaano ay ku hayaan c i d da iyadoona cabsi badan laga muujiyey in loo gudbiyo booliska adduunka ee interboolka kenya waxa ay sheegtay in sababaha ugu weyn ee dowladda federaalk soomaaliya ay diyaaradahani xayiraadaha ugu soo rogtay ay tahay dano iyo cunaqabatayno ay saarayso dowladda kenya oo sida ay sheegtay ciidamo ay ka joogaan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland kenya waxay sheegtay in ujeedka ugu weynba uu yahay beegsi iyada lala beegsanayo in halkaasi ciidamadeeda wax gargaara aan la gaarsiinin maadaama diyaaradaha ka degaya jubbaland oo dhan ay ku qasbanaanayaan in ay maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka aadan cabdulle cismaan aadan cadde international airabort arrintan waxa ay timid kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin ay ku cunaqabataynayso dowladda federaalk soomaaliya iyadoona la sheegay in kenya ay bilowday dhibaataynta safarada dadka soomaaliyeed ay u geli jireen magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo sidoo kale dhammaan deegaanada kenya amarra culculusna ay ku soo rogtay waxaa sidoo kale kenya ay garaba la tahay axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ay u sheegtay una ballan qaaday in ay la garab taagan tahay waddo kasta uu kaga hor imaan karo dowladda federaalk soomaaliya uuna ku soo laaban karo kuna hogaamin karo afarta sane ee soo socota jubbaland maadaama sida la xusay waa kenya ay dana gooni ah ka leedahay deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose ee ay ku taallo magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka jubbaland waxaa sidoo kale socda magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbalandna ka socda dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah xildhibaaanada iyo sanatarada mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya lana safan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo xubnahani ayaa la sheegay inay ku dadaalayaan sidii meesha ay kaga saari lahaayeen labada hogaamiye ee seraar iyo xidig ee iyaku ku haysta axmed madoobe hogaaminta jubbaland guddi xildhibaano iyo sanatare iskugu jira oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in wadahadallo ay u bilaabeen xidig iyo sidoo kale axmed madoobe islamarkaasina ay dhexdhexaadinayaan waxaana loo waxaana la tilmaamay in axmed madoobe uu ballanqaadyo u sameeyey xidig ay ka mid yihiin in haddii uu uga tanaasulo ku qabsiga hogaanka jubbaland uu siin doono lacago sidoo kalena uu u ballan qaaday in kursigiisa uu la difaaci doono xildhibaannimo sannada labada kun iyo labaatankana uu ku soo laaban doono inuu kasii mid ahaado baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnahani guddiga xildhibaanada iyo sanatarada iskugu jira ee dhexdhexaadinaya axmed madoobe iyo xidig ayaa rajo wanaagsan waxay ka muujiyeen in xidig uu u tanaasulo axmed madoobe islamarkaasina waxaa markaasi kadib ay kulamo iyo wadahadallo la qaadan doonaan seraar si isagana ay meesha kaga saaraan axmed madoobena uu halkaasi ugu soo baxo islamarkaasina ay halkaasi uga baxda rajadiiyo rabitaanka dowladda federaalk soomaaliya oo horey u sheegtay marnaba inaysan aqbali doonin aqoonsanayna natiijadii ka soo baxday doorashadu waa doorashooyinkii ka dhacay magaalada kismaayo oo mid ka mid ah uu ku soo baxay axmed maxamed islaam axmed madoobe halka doorasho kalena uu ku soo baxay xidig seeraarna uu intaasi kadib ismagacaabay markan hiirshabeelle haddaynu eegno gaar ahaan gobolka hiiraan madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa daha furay dhismaha golaha deegaanka degmada buule barde ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan degmada buulebarde ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacday munaasabada lagu daafurayey dhismaha golaha deegaanka waxaana ka qayb galay madax ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka degmada buulebarde iyo qaar ka mid ah shacabkii ka qayb galay ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka waan soo dhoweynaynaa waana ka shaqayn doonnaa waxaana ku xihan danta guud ee degmada buuloburte waxaa waaye tijaabadii aan ka soo baxnay haddana waxaan gudagelaynaa jid kaloo dheer oo kii maxaashka ah waa haddaad sida naloo sheegay ama sida naloo keenay ee aan u qaabilnay aan ugu faa'iidaysano waana shaqaynaa hadduu ilahay yarmaado waana ugu shaqaynaynaa biidni illaahi kariim cid bila'aadanna oo aan dabo oo aan kala hadlayna male waana ogolnahay shalayna halkan waxaa noogu yimid madaxdii waaweyneedaa noo furtay waan ogolnahay si sharaf leh oo walaaltinimana nooga u qaadanaynaa adinkana waxaan rabnaa inaad gacanta midigta lagu qabataan oodan gacan bidixeedin hay-adaha ku shaqada lena waxaan rabnaa inay naga ordino waa buuqaynaa waa iska daba raaracaynaa inay salmugiis u fariistaan oo ayaga laftooda buugaagtooda ay boorsada ku rideen nimankii laba nim oo qaylin ay arkaan waxayna daahfur ka tahay oo la xisaabtanka bulshada dad ay doortaan oo afar sano hadduu alayidhaha joogi doona oo ayagu ay dhihi doonaan ama kii hore kumeelgaarkaa noo roonaa ama golaha deegaankaa noo fiicnaa xubnaha degmada ay yeela doonto waa iska macruuf inaan halkaa mikrofonkan ka sheega looma baahno beelaha tagana waa istiqaaneen waxaan kula dardaarmayaa oo keliya si cadaaladda oo ilaahay raalligu ka yahay oo jiijiitan aan lahayn in ay u wadaagaan ama ay u qaybsan runtii waxaa ii farxadda maanta inaan taagannahay dahfurkii golaha deegaanka ee degmada guluburda runtii waa farxad haddii waagii hore dikareetada ay ku soo bixi jirtay magacaabis maanta inay ku timaaddo golo deegaan oo dadka deegaanka ku nool degmada guluburda ay iska soo doorteen runtii waa wax yacnii lagu farxa waxaan raboo kale inaan idiin sheego caasimadda soomaaliya markay tartanka gelaysay inay buuliburta magaalada tartan la gashay ay noqotay kaalinta labaad soo gashay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa dhankiisa sheegay in dhismaha golaha deegaanka ay ka dhisi doonaan deegaanada maamulka hirshabelle uu ka arrimiyo tan shaqadeedu sida ugu dhaqso badan ee si xowliya ugu bilaabo doontaa waxaana u malaynaa sida shalay aan u ballannay ama hadda hadalladu ay u dhacaayeen wax aad iyo aadna loogu farxo insha allahu tacaala wax taariikhia inay meeshaan ka dhacaanne waa rabnaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen ayaa dardaaran u jeediyey dadka ku nool degmada buulobarde ee gobolka hiiraan soo dhowayntoodii ay ku jirtay qalbi furnaanta iyo kalgacalka ay ku jirtay ee nala soo dhoweeyey iyo sida muddada aan ku sugnayno saddexda maalmooda dhinaca noogala taagnaay waa ka mahad celinaynaa waxaan leehay ilaah idinka abaalmariyo waxaadna tihiin bulsho qiimi badane horumarkiinna iyo iskuduubnidiinna ku sii dadaalaan leehay waxaa kaloon rabaa inaan idana ka mahad celiyo sida mas-uuliyiinta iga horraysa u sheegeenba waxaa la islaahay siday u suuragele sidayse bulshadu noola qaadanaysaa faa'iidada ku jirto iyagu ma ogee siday noola qaadan doontaa golaha deegaanka in laga dhiso degmada buuloburte sidaad noola qaadateen haddii aan wada hadalnay bini'aadamku wuxuu isku fahmo waa in la wada hadlay haddaan wada hadalnay masaalixda dadka iyo deegaanka uga jirtana aan idiin sheegnay aad buu u mahadsan yahay bashiir markaana akhbaaraadka dhinaca dibadda mucaaradka xuutiyiinta yeman ayaa waxay sheegeen in lixdan maxbuus ay ku dhinteen duqayn ay isbahaysiga sacuudiga fuliyeen duqaynta ayay sida ay sheegeen xuutiyiinta ka dhacday magaalo ku taalla koonfurta galbeed ee dhamar ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya tirada khasaaraha ay shaaciyeen inay ku dhinteen duqayntaasi kooxda xuutiyiinta dadka deegaanka waxa ay sheegeen in magaaladaasi ay gelegeleen lix duqayn oo xalay halkaasi ka dhacay isbahaysiga sacuudiga waxa ay sheegeen in ay duqeeyeen islamarkaasina ay burburiyeen saldhig ay diyaarado daroonis ah iyo sidoo kale gantaallo la dhaceen oo halkaasi ku yaala dhinaca dalka maraykanka haddaynu eegnana booliska dalka maraykanka ayaa sheegay in tacashiiraad lagu furay dad badan oo joogay magaalooyin ku yaala gobolka texas ee dalka maraykanka ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof kuwo kale oo badanina ay ku dhaawacmeen nin dabley ah oo baabuur watay ayaa isagoon u kala aabo yeelaynin rasaas ku furay dad joogay dhanka galbeed ee magaalooyinka odisa iyo sidoo kale midland ee gobolka texas qofkani rasaasa furay ayaa sidoo kale bas yar oo ay leedahay boostada maraykanku afduub ku kaxaystay sida wararka ay sheegayaan booliska ayaa waxay sheegeen in ninka falkani geystay uu ahaa nin cadaan ah oo isna toogasho lagu dilay laakiin waxaa jira warar kale oo sheegaya in dabley kale ay baxsadeen oo arrintani ku lug lahaa afayeen u hadlay booliiska ayaa xaqiijiyey in shan qof lagu dilay ay sidoo kale dhaawacyo kale kasoo gaareen koob iyo labaatan ruux weerarkaasi uu ninkani ku qaaday dadkaasi ku sugnaa magaalooyinkani ka tirsan gobolka texas ee dalka maraykanka guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duur oo aad kala socoteen radio cadaado f m sideed sideed dhibic shan megahertistaniyo kulantay dambe nabaday